barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o ead ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labayo labaatankii koob iyo soddonka mitriban iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood
duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa sabtii bisha disembarna waa lix iyo toban sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doonaa maxamed cabdi xasan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aanu kaga hadlayno adeegsiga aaladda internetka iyo dhallinyarada labiyo tobanka caawana waxaa lagu jiraa iska baalkii waxaa lagu jiraa lifea lagu wada jiraa lif waxaa laisku ahaanaya balaayo daran baa lagu wada samaynaya marka si sharci ahaana wixii xumaanta ahaa arshan inaan lagu samaynin waxaan dhallinyarada ka waalin lahaa inay wanaagga bas u isticmaalaan sidoo kale dhegaystayaal waxaan barnaamijkan duhurnimo aan ka maqnaan doonin kaalmihii heesaa heesaan idii haynana waxaa ka mid ah
saqaadka sheekhii alkumayo abaadiro sowraha shaqa saqaadka sheekhii alkumayo abaadiro sowraha shaqa
hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya warkii caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa dhaleecayn u jeediyey hay-adda baadhista dembiyada gudaha maraykanka f b i arrinta ku saabsan baadhista la xiriirta in dowladda ruushku ay ku lug lahay doorashadii maraykanka sanadkii hore laba kun iyo lix iyo toban iyo in kale madaxweynaha ayaa tilmaamay suurtagalnimada inuu cafis madaxweyne u fidiyo la taliyihii hore amniga qaranka michael flin kaasoo qirtay inuu beenu sheegay hay-adda f b i-da horaantii sanadkan ayaa hay-adaha sirdoonka maraykanku ay soo bandhigeen warbixin muujinaysa in dowladda ruushku ay ku lug lahay doorashadii maraykanka warbixintaas ayaa tilmaantay in dowladda ruushku ay u xaglisay dhinaca donald trump kana hiilisay haweeneydii la tartamaysay hillary clinton
xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex talson ayaa sheegay jimcihii shalay in awoodda sii kordhaysay hubka nukliyeerka ee kuuriyada waqooyi ay halis ku tahay maraykanka sidaa daraaddeedna washington ay adeegsan doonto dhammaan tallaabooyinka laga maarmaankaa si ay isaga difaacdo gardarooyinka noocana rex talson ayaa yidhi marka qaran uu waajahaya halistan oo kale ficil la'aan lama aqbali karo tylerson ayaa sheegay amaba ka sheegay kulan ay new york ku lahaayeen golaha ammaanka qaramada midoobay in maraykanku horey u caddeeyey in tallaabo kasta ay miiska saaran tahay si ay isu difaacaan waxaase uu intaasi ku daray in maraykanku aanu baxsad u ahayn inuu dagaal la galo kuuriyada waqooyi kulanka uu ka hadlay tylerson ayaa ahaa mid looga hadlayay barnaamijka hubka nukliyeerka ee kuuriyada waqooyi kaasi oo ay soo qabanqaabisay jabaan oo bishan haysa madaxweynaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay
duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad naga dhegeysanaysaanna waa v o a washington haatanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkii nooga yimid magaalada nairobi uuna inoo hayo khadar maxamuud xareed barnaamijkani waxa uu ka hadlayaa adeegsiga technolojiga iyo dhallinyarada waana barnaamij ku celisa
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada laanta afka soomaaliga ee v o a oo toddobaadkan idinka imaanaya magaalada nairobi ee dalka kenya barnaamijka oo ay marti ugu yihiin cabdiqaadir maxamed cali iyo cali maxamed xildoon oo ah wariye ka howlgala magaalada nairobi waxaynu maanta ku falanqeyn doonaa isticmaalka adeegyada dhanka baraha bulshada ee internetka faa-iidooyinka iyo waxyeelada uu leeyahay marka hore kusoo dhawaada barnaamijka
barnaamijka aan kusoo dhownahay aniga cabdiqaadir maxamed cali baa la yidhahdaa baraha bulshadu si markii loo fiiriyo faa'iido wuu leeyahay laakiin siyaabaha qaarkood ee loo adeegsanayo faa'iide ma laha faa'iidadiisa iyo khasaarihiisa khasaarihiisaa badan khasaarihiisa wuxuu ku badan yahay waxaad arkaysaa nin weyn oo dana badan aan qabsan lahaa oo laba iyo tobanka maanta o dhan facebook iyo internet maanta o dhan ku jiro maanta ku waxsan- shaqo kuma qabsanayo wax kuma hirgasanayo wax income ka soo gelaya ma aha waxaa weeyaan marka aniga aragtidayda waxaan leeyahay waxyeeladiisaa tuumaaja waayo hadda carruurta yareed baa gelaysa waxyaalo saqajaanay ka daawanayaan waxyaalo daran oo maarata shareecadan ku fiicnayn baa la samaynayaa laakiin haddii sida wanaagga ah sida culimmadu sheegtay haddii xagga wanaagga laga maro oo xagga wanaagga loo maro way fiican tahay wuuna yaraan lahaa haddii wanaagga base lagu oobsanayo wuu yaraan lahaa laakiin waxaa fasahaadinaya waxyaalaha badan ee maaragtay nolosha biniaadanka aanu fiicna waayo adduunka waxaa ugu qaalisan timeka timeka waxa la yidhaha waktiga ha ruuxa biniaadanka ah waxaad arkaysaa een, hal saac buu guriga gelaya habeennimo suuq khad ugu jiro waaga ugu barya cibaado ilaahay ugu barya waaga haddaad tirahdo wa salaatuleil tuka maya laakiin salaada subax baa loogu adimaya su internet ugu jiro siiba dhallinyarada maanta joogta siba intaan anugu ka warhayo waxa weeyaan laba iyo tobanka caawana waxay ku jiraan waa internet wax edit kol maanta o dhan youtube baa lagu jira kol waxaa lagu jira bal- ninka hadda maxadarooyin ka dhegeysanaya maarata qur-aan ka dhegeysanaya cilmi ka raacanaya waa nin wada la yaqaana ah laakiin ninkii kale ee maanaa yacni ku lumanaya waqtigiisa ani dhallinyarada waxaan ka waanin lahaa inay waxyaalaha qaarkood ay internetka ayna u adeegsan oo iska dayaan waaya kaasi waxa uu ahaa cabdiqaadir maxamed cali oo ka mid ah dhallinyarada ee xaafadda islii ee magaalada nairobi wuxuuna ka hadlayey fikirkiisa ku aadan dhinaca isticmaalka internetka Eh, waxaan u gelayaa eh, cali maxamed xildoon oo ka mid a wariyaasha ka howlgala magaalada nairobi waana nin dhallinyaro ah oo aada u da'yar Eh, cali kusoo dhawow marka hore Eh, bismillah waa mahadsantahay waa ku dhawahay haye eh, sidee u aragtaa fikirka cabdiqaadir eh, isticmaalka internetka Een, fikirka cabdiqaadir fikir ka dugan ayaan wataa sababtoo ah baraha bulshadu een, qofku waxay ku xiran tahay xumaantoodu ma wada xumaan laakiin waxay ku xiran tahay hadba qofku sida uu isticmaalo hadduu qofku xumaan u isticmaalna xumaantay noqonaysaa hadduu wanaag u isticmaalna wanaagay noqonaysaa qofku marka hadba siduu qofku barahaas akoonkaas uu isticmaalay oo u isticmaalay ku xiran tahay xumaanta maahane internetkuna wuxuu leeyahay shuruuc facebook wuxuu leeyahay shuruuc youtube wuxuu leeyahay shuruuc Eh, maxaa la dhihi jiray twitterka sidoo kale shuruuc uu leeyahay dhammaanna waan isticmaalaa aniga marka maxaa ka mid a faa'iidooyinka aada ku hesho faa'iidooyinka aad- uu leeyahay waxaa ka mid a diin hadda u baatoo kale dhinaca diiniga waxbarashada waxbarasho free oo online waad ka dhex baran kartaa eh, oo la dhaho distance laan way jiraan qofkii oo inuu waxbarta rabo diinta oo kale waad ka baran kartaa newska caalamka waad kala socon kartaa haddii aad qof degan oo wanaagsan aad tahay dhinaca wanaagga aad u isticmaalayso wanaag wuu leeyahay xumaantana wuu leeyahay ma isla wada xuma labadaba way ku jiraan laakiin waxay ku xiran tahay hadba qofka sida uu isticmaalo waa kaa ma kuu muuqataa marka eh, arrimaha uu sheegay cabdiqaadir ee ah in eh, eh, dhibaato badan uu qofka ku leeyahay isticmaalka internetka sida qofkii oo caawo oo dhan ku jirayo eh, eh, barihii bulshada oo waaga ugu baryayo oo caafimaadkii iyo arrimihii kale saameynaya caafimaad ahaan haddii la yidhahdo ma wanaagsan inaad eh, u fadhiisato xilliga cashada xilliga salaada subaxay kugu gaarta laakiin inaad waqti siiso wanaagana aad ka eegto ayaa habboon laakiin ma aaminsani aniga inuu bataatanba isheg hundred percent uu xun yahay maxaa la dhihi jiray eh, social media laakiin soomaali community qaab kale ay u adeegsadaan waxa ay sameeyaan maxaa la dhihi jiray qofaan dhimanoo kana waa inta la dhaha maxaa la dhihi jiray wararaan saxsanayn oo kale la soo geliyaa oo waxay leeyihiin eh, maxaa la dhihi jiray eh, oo aan salya raad lahayn oo kale la iska adeegsadaa qaab xuna soomaalidu loo adeegsada haddii qaabkaas la iska daayo qaabka wanaagga iyo shuruucda loogu talagalo facebook oo maxaa la dhihi jira hadda shuruuc uu soo saaraa jirto oo maxaa la dhihi jira sanadkan cusub oo twenty eighteenka in uu qarashaad iyo bilaabo sida youtube-ka kale uu u howlgalaa jirto haddii shuruucdaas loo hogaansamo soomaali community ay u hogaansamaan wanaagga waa laga gaari karaa horumarna waa laga gaaraa Waa ka- waayah eh, cabdiqaadir mararka qaar waxaa jirto in maadaama eh, uu yahay aalad ay bulshadii ku xiriireyso caalamka oo dhan eh, waxaa dhacda in dhallinyarada oo kaleeto markay ku xiriiraan ama dumarka iyo ragga oo kale xiriir intay sameeyaan in halkaasna uu guur ka dhaco taas soo faa'iido maaha taa waa faa'iide faa'iide aada u fiican weliba weeyaan oo faa'iidadii ilaahay baneeyey weeyaan laakiin hal midaa meesha taalla faa'iidada waxna waa wax faa'iidaho si sharciga ah faa'iida noole oo biniaadanka noloshiisii ah waxna waxa weeyaan waa waxaan xumaanta loo adeegsanayo shayga xumaan haddii loo adeegsanayo xumaan ma noqon siduu hadda ninkii iga horreeyey uu yidhi Eh, shayga haddii wanaag loo loo adeegsanayo wanaag buu noqonayaa dadka qaarkii ana ma arag laakiin waxaa lagu leeyahay ruuxii oo qaawan baa ruuxii u diraya ruuxii ajnabi uu ka yahay uma mehersana gabadhii gabadhiina ninkii uma mehersana labiyo tobanka caawana iska waxaa lagu jiraa iska baalkii waxaa lagu jiraa leef aa lagu wada jiraa leef waxaa laisku ahaan balaayo daran baa lagu wada sameynaya marka si sharci ahaana wixii xumaanta ahaa calashaan inaan lagu sameynin waxaan dhalinyarada ka waalin lahaa inay wanaagga bas u isticmaalaan aaladda ma aragtay ama ma la kulantay ama adigu qudhaada ma sameysay wax horumara ama faa'iido oo aad ku qabto isticmaalka ha faa'iide waan ka sameeyey een, jacayl baan ka jelay waana ka guursaday dhinaca kale e- e, ma ku muuqataa waxyeelada uu sheegaya cabdiqaadir iima muuqato waxay ku xiran tahay sidaan hore kuugu sheegay hadba qofkii sida uu isticmaalo facebook waa ama baraha bulshadu qaybahooda kala duwan waa meel bulshadu ku xiriirto waa meel aad eh, caalamka kala socon kartid waa meel u axaad fikirkaaga aad doonaysana kusoo bandhigi kartid qaybta wanaagsan marka loo eego marka xiriiro iyo relationship eh, dhalinyarada dhex mara way jiraan qaarna way ku guuleystaan qaarna way ku guuldareystaan anigan waan ku guuleystay maasha allah hadda waa waa reer baan aan maxalli jiraan ka dhex yagleelay facebook marka xiriir baad ka samaysay waa ka guursatay Ha- aad iyo aad marka dhinacaas laga eego oo kale waa sidee oo in xiriir lagu sameynayo oo laba qof oo meelo fog fog kala jooga Aad ay iyo ku aad.
xiriirayaan Een, gabadha waxay joogtaa magaalada muqdisho anigana waxaan joogaa nairobi inta kilomitr udhexaysa iyo labada wadan ay kala yihiin waad la socotaa marka hadba waxay ku xiran tahay sida labada qof isugu soo dhawaadaan sida daacad la isugu yahay marka daacadaan jirin laakiin facebook haddii dhanka xumaanta laga eego ama baraha bulshada dhanka xumaanta laga eego ma wanaagsanaanayso ila ma wanaagsana in gabadhu ay maxaa la dhihi jiray isqaaweyso gabadhii oo qaawanaa sawir loo diray uu ka dhawaajiyay walaalkay mar wadaa taadle waxaa u sababa aan dhihi kara aniga friendskeeda sababtoo ah sawir yar oo uh, shidan ama yara nuur ay soo dhigaysaa friendiska leeg bay ku boobaan waad shidan tahay w- ha- saas bay tay dhahay marka birina mid kale ay usoo celinaysaa markaan lagu dhiirigelinin xumaanta aniga haddii dumarka lagu in lagu dhiirigeliyo ma qaba laakiin aniga gabdho inay ku dhiirato dadka friendiskeeda ama communitygiisa qaybihiisa kale ah ku dhiirigelina aaminsana marka in lagu dhiirigeliyo ma ma ma jecel in yaan lagu dhiirigelina ugu baaqaya kuwaasna waayahay ee, cabdiqaadir dhinaca kale marka laga fiiriyo ma jiraan caqabado lidi ku ah faa'iidada uu sheegay cali ee hadda isaga qudhiisa uu ku guuleystay ee uu helay caqabado kale oo lidi ku ah ma jiraan Een, caqabada lidi ku ah oo calashaan internetka horta shaksiga personalkiisa isagay ku xidhanta soo walaalkay sheegay waa taas waa ku taageersanay waana ku raacsanahay oo adiga haddaad wanaagaaga ku waxaysa waa maxay waxyaalaha waxaa jira dhallinyaradu ay sameynayaan oo ah wiilka uu ka codsanaya bilmatal gabadhii waxaan doonayaa sawirkaagana so waayo si bareefad ahaana ugu diraysaa si bareefad ahaana sharci uma banayn tintaada iisoo sawir buu leeyahay kan iisoo sawir kan iisoo sawir marka dambe xadka in la dhaafo waa halis ah marka waxa weeyaan shaksigan markuu heerkaaga yahay oo xaaskaaga yahay calashaan labadiina besana atiin ha laakiin xitaa ana waxaan ku taa calashaan aan ku taakiidin lahaa oon sii fari lahaa dhalinyarada inayna dhaqaniyan calashaan diiniyan iyo dhaqankeena wuu ishayaa way iskhilaafsan yihiin oo meelo badan waa la isku khilaafsan yihin lakin meelo badan baa la iska hayaa in dhaqanka inta badan aan laga tegin si ofishaala loo wada hadlo si akhyaarnimo ah si caadi ah alashaan xitaa gabadha haddii xaaskaagii tahay oo heerkaagii tahay aad xitaa wax qaqaawan ayna ku waxaynin si maaragtay aan hadhow adiga laftigaaga aadan ugu sii tegin marka dhalinyar ahaan waxaan dhihi lahaa internetka yaan wax xun loo adeegsan wax wanaagsan bas ha loo adeegsan Su- ee, haddii aan kugu celiyo su-aasheedii hore waxay ahayd shukaansiga dhanka shukaansiga marka laga eego ma jiraan ee, been laysku sheego oo waxyaaba aan jirin in lasaga sheego aad too much weliba waa taas laakiin soomaalidu aad waxay u maamahan gabadha beenna waa lagu soo xergeliyaa runna waa lagu dhaqaa marka ani ahaan waxaan qabaa oon dhihi lahaa runna ha lagu dhaqo runna ha lagu soo xergeliyo waka ma jirtaa cali arrintaa way jirtaa laakiin in aad been sheegto ma fiicna sababtii maxaa la dhihi jiray biri waxaad sheegtay aa maanta aa lagaa rabaa marka aad eh, reerka isugu imaadaan marka kuma anfacayso in aad maanta been u sheegtay birina aad runta ku dhaqdo mahmahyadaas waa mahmahyo qalad ah mahmahyooyinka qaladka soomaalida ka mid yihiin waqtigan la gaaro looma weyse qaato iyo eh, maxaa la dhihi jiray eh, gabar eh, been baa lagu soo xeregalshaa runna waa lagu dhaqaa marka taa waa qalad aan aaminsanahay Ee, dhinaca ma jiraan wax caqabado ah oo lidi ku ah ee, laga yaaba in dhalinyaradu markay xiriir ka sameeyaan facebooka ay guulo kala duwan ka helaan ama faa'iidooyin badan ay helaan Ca- caqabadaha dabcan way jiri karaan oo dhinaca marka loo eego in labadii qof ee iska bartay facebooka aysan muddo badan isku sii raagin oo ay kala tagaan kuwa caqabadahaas oo kaleeto iyo waa way dhacdaa inta badan waxaad arkaysaa laba ruux oo sanado badan wada socotay oo iyo ruuxba ruuxa kale isi siiyey haddana wax yaroo basida ku kala tegey calashaan waa maxay ruuxaasi wakti badan baa kasoo lumay waxaa laga yaabaa ruuxa dhalinyarada hadduu hadda bilatan een, dadku haddii kala maqan yihiin oo haddana inta badan hadda dhalinyarada inta badan waxbaa la danaynayaaba dadkan dibadaha jira siba hadda wiil iyo gabarba dadka hadda xoogga nagu leh hadda wiilasha aad waxaan usoo dhawanaya hadda ani aragtideyda iyo si ar- warbixin badan laiga siiyey dibadaha hadda faa'iido ma laha dibad hadda nin loo sii ordo ma aha hadda dhallinyarada soomaaliyed oo dhan waata way ku wada qanacsan yihin calashaan tahriibka waa wax ka dhacaya way arkaan waxa weeyaan int- ha lagu wada xidhiidho oo taas dhib ma laha laakiin ruux baad wakti ku lumisa shan sano lix sano aad la sheekeysanaysay intee wakti kaa lumay awlaad maxaa ad- bilmatel ilaahay ku siin lahaa haddaad calashaan mid gabadh adiga walaasha calashaan gabadh ku ag joogta aad ka waxaysan lahayd ha lix caruuraa laga yaaba lahayn inuu ilaahay ku siiyo wakti baa kaaga lumay juhdi baad gelisay waxa weeyaan stress badan baa kaaga baxay habeen walba kugu waxaysay maxaa dhibka aya waxaa kugu wata kalgacaylka runta ah iyo jacaylka runta wuxuu imaanaya labada ruux markay ay isu yimaadaan laakiin anu waxaan dhihi lahaa besa ya dhallinyarada waktigaa dheer yuusan kaga lumin waktigaa dheer yana siinin labada ruux muddo yaro kooban haddii laisku afgarto ha haddii aan la isku afgaranin ruuxa dhallinyarada time baa ku socda wakti baa ka tegaya waxa- wakti uu waxyaalo badan qabsan lahaa ama ruux kale oo maaragtay agtiisa ka dhow uu maaragtay intuu gaba gabadh hadday tahay gabadh u shaqaansato haddii gabadhu wiil tahay wiilka u shaqaansato calashaan guur dhexdooda uu dhex maro marka waxa weeyaan caqabadaha uu leeyahay waxa weeyaan timeka laakiin oo wakti badan kaaga baxay laakiin labada qof haddaysan muddo badan wada soconin oo isfahmin oo wada sheekeysanin oo waxyaabo badan isla qaada dhigin soo hadhow dib dambe kama xumaan doono xiriirka awal hore soomaaliya waxay ku baabaahan saacad ruuxaad ku baran weyday sanadkuma baranaysid waka saasay saasa kaga baxanay waayo cali eh, meeqa sana ayaad ka wada socoteen eh, facebooka gabadha hadda aad guursatay maximum two years laba sano aad iyo aad Haye.
marka facebook eh, waan ku khilaafsanahay eh, fikradda uu soo jeediyo ah yaan waqti badan la siinin baraha bulshada baraha bulshada waxa ay yareeyaan stresska dhali- eh, waddanka soomaaliyana boqolkiiba toddobaatan iyo shan waa dhallinyaro toddobaatankuna waa jobless shaqo la-aan Haye.
sidaas darteed marka stresska ayay yareeyaan marka in stresska la isaga yareeyo si wanaagsanna loo isticmaalo ayaan qabaa sababto inaan waqti yaan waqti la siinin waa taas kuma waafaqsani marka dhallinyarada soomaaliyeed inay dhanka wanaagsan ka eegaan maxaa la dhihi jiray gabdhahan aysan ku dhiirigelin oo yidhaaheen waa shidan tahay mid kale kusoo celi inaysan ku dhiirigelin intaas ayaan ugu baaqayaa waayo cabdiqaadir marka loo eego xiriirka ama shukaansiga eh, internetka iyo dhaqankii hore ee soomaalida marka laga eego oo kale sidii ay soomaalida isu xodxodan jireen oo kaleeto maxaa farqiga udhexeeya
farqiga u dhexeeya wuxuu ahaa labada ruux iyagoo si sharaf leh ah iyo ayar ishukaansan jireen guurkaa la isku fahmi jiray almost hadday ugu badato laba bilood saddex bilood bu socon jiray ogolaanshiya markaa waxaa imaan jiray guur ah guurka markuu yimaado bis ninka wuxuu gelayaa markaa diyaargarow bis diyaargarow gabadha markuu usoo diyaargaro already wuu guursanaya marka dhaqankaas aad baan u taageersanaa aniga laakiin dhaqankan xilliga waktiga qaadanaya ee gabadhiina wakti ka lumayo wiilkiina wakti ka lumayo ani ma qabo waktiga Eh, haye cali Een, aad iyo aad dhaqanka hore iyo dhaqankan ma la isku dabaqi karo mana isla jaan qaadi karaan sababtoo ah dunidu way hormartay waa digital marka siduu qofku isu maareeyana haddii la leeyahay dhaqankan dambaa xun oo fasahaad iyo wataa la leeyahay waxay ku xiran tahay hadba qofka akhlaaqdiisa iyo siduu isu maareeyo ma ahan in lagu dabaqaa dhaqankii hore meesha aan joognana waa maxaa la dhihi jiray waa duni digital ah oo maanta ay tii lagu dagaalamayo marka waa in dhallinyaradu hormarto ay tiiga ay fahmaan dunida maanta jirta lala jaan qaado ayaan bogaadinayaa waxaad sheegtay in muddo laba sana aad soo wada socoteen gabadha hadda aad is- iska guursateen facebooka ee internetka Een, maxay ahaayeen caqabadihii ugu badnaa ee idinsoo wajaha maadaama dad kala fog aad ahaydeen oo internetka aada isticmaalayseen hal mar baa caqabad na soo wajahday waa adiga wa- xilligii ramadaankii markii uu go-ay ishaagay maxaa la dhihi jiray internetka muqdisho shan iyo muddo shan iyo labaatan maalin mise saddex iyo labaatan maalin aan qiyaasayo haddaanan qaldanayn ayuu internetka naga maqnaa Ay, laakiin telefoon baan ku wada hadli jirnaa caqabadaas ayaa noogu weyneed waxaana soo dhex maray labada sano oo soconay ay.
waa kaa marka i- isfahanka ka waran ee, Ca- cabdiqaadir oo dooda kala qaybgalaya wuxuu sheegay in soomaalidii hore ay muddo kooban isku guursan jireen oo wakti badan uu aaminsan yahay inaan la dhuminin adinka oo laba sano soo wada socday sidee is- isfahankiin waase aad iyo aad marba iskama hor imaan caqabada intaan wada soconin noogu dareed waxay ahayd shan iyo labaatankaas maalin oo internet la-aanta bis Ay, intaa noogu dareed ay.
mana aaminsana in maxaa la dhihi jiray saddex bilood wax maba kusoo koobmaan mamaba ku bilaabanba Hay.
ani waxaan aaminsanahay soomaalida hore waxay aaminsaneyd in ay marka hore saddexda bil oo walaalkay ka dhawaajiyey ay waktiga jilaan xiisaha la isisiiyo marka guurka dhaca kadibna maxaa la dhihi jiray isku dhaca u yimaado la xiisa dhigo taasna waxaa keenaya isbedelka hore oo lagugu bartaa lagaa la-yahay marka qofku waxaan ugu baaqayaa inuusan isbedelin maxaa la dhihi jiray saddex bilna aan wax lagu soo koobi karin aan aaminsanahay ani Ay, marka weli ma sii wadaan isticmaalka barihii bulshada aad iyo aad Hay, aad iyo aad waan sii wadnaa insha allah waan sii wadi doonaa haye cabdiqaadir Een, horta aniga internetka waan dul maraa bas xitaa ruux kalama hadlo waayo waktigayga ma siinayo oo shaqada aan ka shaqeeyo imaba ogolaba waan dul maraa waad firfiirisaa saa baan u dulfiiriya markaan fiidka guriga imaado waan iska dhigaa jaajarkaan iska gashaa telefoonka Hay.
aniga koolka besa ee anfaca Hey.
koolka iga- maadaama ay ii diidan tahay calashaan shaqada aan ka shaqeynayo waayo shaqadayda waa kool koolka afar iyo labaatan sac kastankii baa ku jira marka kastankii ko- telefoonka kastanku iska lahaa ma samayn karo inaan siiyo wakti internetka marka waxa weyaan laakiin dhalinyarada inta badan ninkii ku shaqaysanaya ee camalkii iyo hungurigii iyo wax walba ay ka galeen waa okay waan taageersanahay laakiin dhalinyarada aniga meeshaan waktiga ka diidanahay maxay tahay waktiga waxaan ka diidanahay waktigu shaqo raadsan lahaa waktigu masaajidka geli lahaa waktigu cilmi baran lahaa waktigu calashaan diini iyo dunuubiba mid walba uu baran lahaa inaan maanta o dhan internet iyo facebook ku jiro waxaba waxba faa'iido ma keenayso ninku hadduu faa'iido ku haysta ha laakiin ninku hadduuna faa'iido ku haysanin yuuna wakti iskaga dhumin hadda gabadhood ka shukaansanaysaa gabadhiina matal meel fiican ba idiin maraysaa ha waa wax waa wax fiican alashaan adiga mustaqbalkaagii ah wixii adiga mustaqbalkaaga iyo adiga wixii danahaaga ah eed ku oofsanaysa waa okay laakiin waxaan waqti lumiska ah hadda bilmata dhalinyaro waxaad arkaysaa game ciyaarays afar labaatan saa game ku jirta game muxuu faa'iido keenaa maanta dhan rag maanta dhan rag baa xitaa isku feerayaba geemkii dartii marka waxa weeyaan waxyaalaha halisuu keenaya marka ana waxaan dhihi lahaa waxa wanaaga bas internetka halaga raaco Waaya.
wixii wixii xumaana ha- haliska daayo waayahay gabagabadii maxaa kusoo gabagabaynaysaa waxaan kusoo gebagabaynayaa wanaagga ha laga raaco internetka ma xuma yaan la xumaynin waxay ku xiran tahay hadba qofka sida uu isticmaalo marka waxaan ugu baaqaya inay soomaalidu eh, linkiyada beenta iska daayaan oo ay dhanka wanaagga ka isticmaalaan ugu dambeyntii gabagabadii ugu dambeynta hal meelahaan anigu fari lahaa siiba dadka soomaalida inta badan ee welibana internetka kala daadada ay u isticmaalaan ay ka tahay mar walba beenta ay soo qorayaan hebel baa dhintay een, he- maxa- maxaa heblaaya halkaa ka dhacday kana fulaan dadka calashaan kicinta iyo cadiifada dadka inta mid- ee, xumaanta u adeegsanaya meeshii wanaag iyo isku dubis iyo calashaan een, dowlad dhis iyo calashaan wanaag un ay u samayn lahaayeen websaydyada waxba wax uu ka naxdin badanya intay qarin lahaayeen ibn xitaa hadduu dhaco intay qarin lahaayeen ay banaanka soo dhigeen ha iska daayeen baan fari lahaa aad baad umahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen cabdiqaadir maxamed cali iyo cali maxamed cali xildoon oo ku sugan xaafadda islii ee magaalada nairobi waxayna igala qaybgalayeen barnaamijka madasha dhallinyarada guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkii madasha dhalinyarada iyo weliba khadar maxamuud xareede dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubna waxaana naga xasuusana dhegaystayaal in barnaamijkaasi aad hore u maqasheen amaba idaacadahaga hore aad ku maqasheen haatanna inta aynaan gabagabada idaacadda gaadhin aan maxamed cabdixasan sandheere oo uu stuudiyaha igu weheliyaan ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynah mahadsan shirwac madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa dhaleecayn u jeeday hay-adda baadhista dembiyada gudaha maraykanka f b i arrinta ku saabsan baadhistii la xidhiidhay in dowladda ruushka ay ku lug lahayd doorashadii maraykanka sanadkii hore ee laba kun iyo lix iyo toban iyo in kale madaxweynaha ayaa tilmaamay suurtagalnimada inuu cafis madaxweyne u feedeyn karo la taliyihiisii hore ee amniga qaranka michael flynn kaasoo qirtay inuu been u sheegay hay-adda f b i da horaantii sanadkan ayaa hay-adaha sirdoonka maraykanku ay soo bandhigeen warbixin sheegaysa in ruushku uu ku lug lahaa doorashadii maraykanka warbixintaasoo muujisay in ay door bidayeen donald trump iyagoo ka xaglanaya haweeneydii la tartamaysay ee hillary clinton dhinaca arrimaha isla maraykankana xogeeya arrimaha dibadda ee maraykanka rex tillerson ayaa sheegay jimcihii shalay in awoodda sii kordhaysa ee hubka nucleerka ee kuuriyada waqooyi ay halis toosa ku tahay maraykanka sidaa darteedna washington ay adeegsan doonto dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka si ay iskaga difaacdo gardarooyinka noocana tillerson ayaa u sheegay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay kula ay ku yeesheen magaalada new york in maraykanku horey u caddeeyey in tallaabo kasta ay miiska saaran tahay si uu isku difaaco waxaase uu intaasi ku daray in maraykanku uuna u babaxsanaynin inuu dagaal la galo kuuriyada waqooyi kulanka uu ka hadlay tillerson ayaa ahaa mid lagaga hadlayay barnaamij hubka nucleerka kuuriyada waqooyi kaasoo ay soo qaban qaabisay dowladda jaban oo bishan haysa madaxweynaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay mahadsanid maxamed haatana dhegaystayaal aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesa ah ku soo dhowaada abaadirow soo uruuri caashaqa iyo weliba codka xasan aadan samatar
kacashaqa igu helay adduunkii ulashada kalgaalkii urnibiiri iga galay ambabaxa tallaabada anigu ijalay olol reenkaashaqa igu helay adduunkii ula bulshada kalgacalkii urnibiiriga galay ambabaxa tallaabada anigu rijalay nafta orodka raacdada waxay aaminigu tiri sow aragtideedii induu dooni maaya nafta orodka raacdada waxay aaminigu tiri sow aragtideedii induu dooni maaya ana sow ugubkayga maqaniigi mahay ana sow ugubkayga maqaniigi mahay unugiisa qaadka sheekhii alkumayo abaadiro sawuura shaqa unugiisa qaadka sheekhii alkumayo abaadiro sawuura shaqa
heestaasi fanaanka xasan aadan ayaa u dambeysay barnaamijkii dhallinyarada maanta inta haddii la idhahda afarta maanta aynu dib u kulmayno anigoo maxamed cabdi cabdixakiin maxamuud sharwac iyo bashiir abi karoo dhammaanteed inla sidaas iyo duhur wanaagsan
indheer garad waxaa jira tala lagu dhacay waa oday ka sheekii habataqadunteediyo habkibaax jacay galay waana urkutaale indheer garad waxaa jira tala lagu dhacay waa oday ka sheekii habataqadunteediyo aflibaax jacayl galay waana urkutaale ududkii iduufi iideeyi nabi saleeban suma odhan ilaalan ku maqnaa ayaamaan utudkii iduufi iideeyi nabi saleeban suma odhan ilaalan ku maqnaa ayaamaan anasow amaanada maqaniigi maayoy anasow amaanada maqaniigi maayoy badidii ayaan maqan sheekhii loo irkanayo abaadiro sawduulaca shaqa uha uha uha badidii ayaan maqan sheekhii loo irkanayo abaadiro sawduulaca shaqa uha uha uha eri dhabanka geeluba goortuu ilmaha taabo halkii laagu moodiyo isagoo rugtii dhiman afka baad ma gelin karo ololkana ma daay eri dhabanka geeluba goortuu ilmaha taabo halkii laagu oodiyo isagoo rugtii dhiman afka baad ma gelin karo